bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel weliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha abriil sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa amisom maanta ay gacan ku-haynta deegaanada kelinka shiinaha fiidow iyo sidoo kale xarar lugool ay gacanta kaga dhigeen halkaasoo hore ay ugu sugnaayeen ururka al-shabaab wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidani ka waday xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay maanta u suuro gashay in goobahaasi aan soo tilmaanay gacanta ay ku dhigeen ayadoona la sheegayay in ururkii al-shabaab halkaasi isaga baxsadeen ciidamada ayaa la sheegayaa haatan inay kaabiga kusii hayaan degmada jalalaqsi oo qiyaastii shan iyo soddon kilomitir u jirta xarar lugoole oo ah goobihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gacanta ku dhigeen waxaana la sheegayaa haatan in baqdin xoogani ay ka jirta degmada jalalaqsi oo ah halka haatan ay kaga xoogan yihiin ururka al-shabaab gudaha gobolkaasi hiiraan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa amisom ayaa howlgallo saf ballaarane ka sameeyey qaybo ka mid a xadka labada gobol waxaana la sheegayaa haatan xaaladda deegaanadii ay gacan ku-hayntooda la wareegeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya inay degan tahay gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan deegaanadan u dhexeeya gaar ahaan degmada fiidow ayaa waxa ay tahay mid lixdan kilomitir u jirta degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana in muddo a halkaasi ka arriminayay ururka al-shabaab ayadoona haatan la sheegayay in ciidamada iyo sidoo kale amisomba ay kusii wajahan yihiin dhaka iyo degmada jalalaqsi guddiga amniga baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga difaaca ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in la sugo ammaanka mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed kulan maanta ay ku yeesheen guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka digeen amni darrada iyo sidoo kale falalka ugaarsiga ah ee lagu haya mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyagoona tilmaamay in looga baahan yahay ciidamada amniga qaranka soomaaliya inay adkeeyaan ammaanka muwaadiniinta gaar ahaan kuwa baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha guddigaasi ahna wasiirkii hore ee difaaca ee dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee uu hogaaminayay sheekh shariif sheekh axmed xuseen carab ciise oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajiyey sida lama maarmaan ay u tahay ilaalinta muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya in amniga shacabka soomaaliyeed ee magaaladan ku nool iyo dalka oo dhan meelaha dawladdu hayso la sugo dadka u adeega oo ah xildhibaanada qaran amnigooda la sugo waa waajib dalkaas saaran annagu hadal dambe iyo kalaan faariq ma yeelayno waxaan rabnaa in la soo dhigo barnaamijka lagu sugi lahaa haddii aan la sugi karinoo laleeyahay ninkastoo adigu isdifaacana waa halkeeda laakiin haddii la sugi karo barnaamij kafatiran oo bannaanka ayaa la rabnaa la arki karo la taaban karo amnigiisa ma la sugi karaa mise lama doonka iyo xukuumadda iyo hay-adaha amniga waxaannu ka sugaynaa go'aan adag iyo wax bannaanka yaalla ayaanu rabnaa arrinta ah security-ga dalka horogaraamka dalka xasilinta loo dejinaya waa mid waa la dagaalanka cadowga midna waa security-ga gudaha ninka Soomaaliga ah oo habeenkii markuu seexanayo ku seexanayo programkaas wali la hadda ma garanayo meel ku socdo taasaan rabnaa in la dejiyo hadalka guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay lagu qaarajiyey gudaha magaalada muqdisho laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya halka mid kalena uu la ildaran yahay dhaawac ka soo gaaray kooxo hubaysan oo ugaarsi baani ku haya mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya iyadoona mas-uuliyadda dilalka loo geystay mudanayaasha baarlamaanka ay sheegteen ururka al-shabaab afhayeenka guud ee ururkaasi cali maxamuud raaga cali dheere ayaa tilmaamay mar uu la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka shabaab inay sii wadi doonaan ugaarsiga iyo sidoo kale falalka dilka ay ku hayaan mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya oo ay ugu yeereen kuwa ka soo horjeeda shareecada islaamka sida hadalka uu u dhigay cali maxamuud raaga cali dheere halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey shirkii looga hadlaya amniga dalka soomaaliya oo ayna ka qaybgalayeen mas-uuliyiin ka kala socota gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale ay ka mid yihiin maamul goboleedyada ka jira dalkaba shirka oo maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyo hotelka jasiire ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ergooyinka ay in badani isla qaadaal dhigayeen ka hadalka xaaladda amni iyadoona laamaha ammaanka ee kala duwan loogu soo- loo soo jeedinayay sugidda ammaanka iyo sidoo kale ka hortegidda falalka guracan ee ay inta badani maleegaan ururka al-shabaab oo asigu dagaala kula jira dowladda federaalka ah ee soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ahna ka qayb kana mid ahaa ka qaybgalayaashii kulanka ama shirka soconaya muddada afarta maalin ee hotelka jasiira ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee dalka soomaaliya iyo sida laysugu hadlay kalo ciidamada booliska soomaaliyeed oo ayaga u qaabilsan ammaanka magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya asigoona tilmaamay in ciidamadu ay mar waliba diyaar u yihiin ilaalinta iyo sugidda ammaanka dalka soomaaliya
runtii dadaal fara badan iyo awoodooda intii ahayd waa dadaaleen waxaanan aaminsanahay ciidanka iyo awoodaan ku shaqaynaynahay waa runtii dadaalkii intii la rabay in ka badan dowladdii dhexe markii intaysan burburin ka hor ciidanka booliiska waxaa caawin jiray hataa yani dowladda ka sokow dowlado kale oo saaxiib ahayd oo dhaqaalo fara badan gelin jiray dhinaca isgaadsiinta gaadiidka technologiga taasaana keeni jirtay waajibaadkooda inay u gutaan sidii loogu talagalay maantay oo deeqahana soo gaarayana ay yar tahay awoodda dowladdeenana garan kartaan runtiina aysan waxba hayno keliga booliiska ama ciidanka militariga ama mas-uulidaahi ama asluubtaahi dowladdana waxay u u dartay intay hore u haysteen laba jibaadka waxaa intaa dheer tayeyntoodii waxaana maanta shirkaasi ka soo baxay qodobo dhowra kuwaasi oo haddii la fuliyo wax ku ool u noqon karaya shacabka soomaaliyeed gaar ahaan sugidda ammaanka dalka soomaaliya oo marxalado kala duwane haatan maraya iyadoona u muuqanayso haatan mid ka soo hagaagaya marxaladihii hore ee uu soo maray dalka soomaaliya tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee soomaaliya waana shirkii ugu horreeyey ee lagu qabto gudaha magaalada muqdisho oo looga hadlaya ammaanka dalka soomaaliya shirkan ayaana la sheegayaa inay soo dedejisay arqaladooyin badan oo ka dhan ah ammaanka dalka soomaaliya oo ka dhacay gobolada dalka soomaaliya qaarkood wararka laga helaya qaybo ka mid a gobolka bokolna waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa amisom gacanta ay ku dhigeen tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada xudur ee xarunta gobolkaasi iyadoona dhanka kale horjoogayaal ka tirsan ururka al-shabaab gacanta ay ku dhigeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu sheegay gudoomiyaha degmada xudur ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo kula hadlayay warbaahinta gudaha degmadaasi mas-uulkan ayaa tilmaamay in howlgallo ay ka wadeen qaybo ka mida deegaano hoos yimaada ama tuulooyin hoos yimaada degmadaasi ay ga- ku guulayseen inay gacanta ku dhigaan laba horjoogo oo si aadah looga garanayo deegaanada gobolkaasi bakool waxa uuna tilmaamay in howlgalladaasi ay ahayeen kuwo lagu xaqiijinaya ammaanka gobolka bakool oo maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aada u xoogan iyo dagaalaba ay ka wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom kuwaasoo loogaga soo horjeeday ururka al-shabaab ee asiga in muddo ah ka arriminaya qaybo ka mid a gudaha gobolkaasi wiilero muurgaabay iyo nimankaan oo odowka saldaja yahay injerte magaalmadaada gobolka boqol xudur soddon kilomitir injerte marka ciidanka taargetkiisu ilaahay ka guulaysan iyo niman oo amiirine oo deegaamadaas hedlinka gorda u caane oo dhibaato badan shacabka kahay yala taargetsaday taargetkiina kolleyba nimankii ciidankiina mayla ka heleelen waa lan dhaawac ilan dhimasho ayaa lama qof ahayn lamada qof oo nagna dhaawac garaabo nagna waldili magaaja walgorde cabdullaahi abuukar cali lankan kawinahay taliyaha saldhiga oo magaaladaas muurgaabe yahay oo saldhiga ciidanka iyo taliya saldhigaan haay oo nimankaan oo khawaarijinta ayaa taliya saldhigan haay iyo kaaytuudaas lankalo dheray axmed maxamed kheyra dhere emin maatkir iyo dhere lankale usuun macnaha sirkaale usuun aagas gorda ahayn lamadaas qof waay lamada qof oo taargeysaday waana laka guulaysaday dhanka kalena askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kooxo hubaysane waxa ay ku toogteen isgoyska soos ee degmada hilwaa xilliga askariga la tooganaya ayaa la sheegay in kooxo baskoolado ku hubaysan oo meel aan sidaas ugu fogeen goob uu baabuurta kaga qaadanayay lacaga baad ah ay ku qaarijeen ayagoona durba ka qaatay qorigii uu sitay kooxaha dilka u geystay askariga ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la sheegay in goobtaasi ay isaga baxsadeen iyadoona halkaasi ay soo gaareen sida uu ku waramaya mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ee ku dhaqan agagarka isgoyska soos ee degmada hilwaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya halkaasina ka sameeyey baaritaano ay ku baadigoobayaan ciddii falkaasi dilka ah geysatay askariga waxaa lagu toogtay kooska toos xaafadaasaa lagu toogtay ma garat raggii toogtayna waa meesha way ka baxsadeen howlgal yaray meesha ka sameeyeen ciidanka soomaalida waa hadda ay kusoo qabteen aan arkayna ma arag ma garat military oo ahaa dharka military oo gashnaa hor in laga qaati ma xaqiiji karo laakiin askariga meesha la askarigaas askari kooska macnaha bielka lacagta qaasto ahaa meeshaan la dhigay qolada toogtay ilaa saddex ay ka koobnaayeen meeshana way ka baxsadeen dhinaca yaaqsiido cadas ma aha markii ugu horeysay ee fal dil ah loogu geysto gudaha degmada hilwaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii ciidamada nabad sugidda qaranka ay soo bandhigeen laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaasi oo qirtay inay ka dambeeyeen dilalka ka dhacaya inta badan degmada hilwaa iyo sidoo kale degmooyinka kale ee hoostaga degmadaasi ayadoona maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale ciidamada ay baaritaano ku hayeen qaybo ka mid ah degmooyinka yaaqshiid iyo degmada hilwaa halkaasoo inta badan loo la sheego inay ku xoog yihiin haraadiga ururka al-shabaab oo weli aan ka dhammaanin degmooyinkaasi qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoosena waxaa maanta ay ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya falal looga hortegaya isbaarooyin maalmihii lasoo dhaafay kusoo badanayay qaybo ka mid a waddada xidhiirisa magaalada marka iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose goobaha maanta ay ka dhacayeen falalka isbaarooyinka lagu qaadaya ayaa waxaa ka mid a inta u dhexaysa degmada afgooye iyo sidoo kale degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayadoona howlgalka ay ka qayb qaadanayeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom waxaana la sheegayaa in ciidamadu cagta ay mariyeen tiro isbaarooyin ah ayadoona haatan sidoo kale ciidamadu ay kusoo wajahan yihiin inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ayaguna laga sheegayo inay yaalaan tiro isbaarooyin ah kuwaasoo ay dhiganayaan dad ku libisan dareyska ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada militariga ayaa inta badan lagu eedeeyaa falalka isbaarooyinka lagu dhibaataynayo shacabka qaybihiisa kala duwan ee inta badan la dhigtay qaybo ka mid a degmooyinka u dhexeeya marka iyo afgooye waxaana maalmihii lasoo dhaafay ciidamadu saraakiishooda ay wadeen digniine ay u jeedinayaan dhallinyarada ku howlan dhigashada isbaarooyinkaasi ayadoona maanta wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno goobaha laga sameeyey qaadista isbaarooyinkan ay sheegayaan in ciidamadu gacanta ay ku dhigeen tiro dhallinyaro ah kuwaasoo xiliyadaasi ku howlanaa dhigashada isbaarooyin sharci darro ah oo ay ku waxyeeleynayaan shacabka qaybihiisa kala duwan ee isticmaala waddooyinka qaar warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan warkan warka xiga dib ugu kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh